نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad ku dhegaysan doontaan inta uu socdo barnaamijkana waxaa ka mid ah taariikhda mucallimku dhowaad labaatan sano dhigayay qur-aanka kariimka oo ka hadlaya saamaynta ay ku reebeen xaaladihii adkaa ee uu soo maray dalka iyo haatan wanaagga ay ku qabaan maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka taliya halka ay ku taallo madarasadiisa waxaad sidoo kale maqli doontaan taxanaheennii wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayey sidaad u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا دستورنا ونظام النجوم وسواه لم نجد أولا من مذهب
waa hagaagga ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horeyn waxaan ku bilaabaynaa taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana inoo soo jeedinaya xalqadiisa labiyo labaatanaad a-sheykh cabdulilaah abu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu kusoo jira taxaaniheennaaha wabilwaalidayn ixsaana waxaynu ku jiray ciwaankii ahaa qisasun dayiba lixayaati salaf ragga salafka ahaa qisooyin laga soo wariyey oo xagga baarhooyadooda ay ugu samafal jireen iyo aabahood ayaynu ku dhex jiray oo darsigii hore iyo kan maantaba aynu ku jiray marka abu xaniifa baarinimada uu labada waalid u samayn jiray iyo weyneyntu labada weyneyn jiray iyo sheekhiisa xamaad suu u weyneyn jiray dadka qaar waxay yidhaahdeen iyagoo xagaa taxayar gabaya ka tirinaya magaca dabcan nucmaan waa abu xaniifa magaciisa nucmaan ibn thaabit baa la yihahda nucmaanu kaana bara annaasi kullihimu biwaalidayhi waliustaadi xamaadi maa mada rijlayhi yooman naxwa manzilihi waxay leeyihiin nucmaan wuxuu ahaa dadkoo dhan kuwa ugu baahri- ka ugu baarinimada badan buu ahaa labadiisa aabe aabihii hooyada laga wadaaye iyo ustaadkiisa xamaad ahaa waxay leeyihiin lugihiisa uma fidin naxwa manzili sheekhihi markuu seexanayo xataa lugihiisa inuu u duwo oo u jeediyo sheekhiisa xamaad gurigiisa xaggiisa ayuu ka xishoon jiray waxay leeyihin wa duunahu sikakun sabcun ka adwaati gurigaas guri dhow hamoodin waa guri sad- toddoba sekadood oo sare waaweyn ku yaalaan baa ka sokaysa guri toddoba sekadood ama toddoba layn ku- ka kuu jira toddoba safoo guri a ka sokeeyaan guriga xamaadu ah yuusan gaca- xaggiisa u fidnayn xaggiisa sheekhiisa ixtiraam uu ixtiraamayo dartii kolley mubaalaqa arrintaa ku jirta laakiin waxay kutusaa salafku say maaratay ay maaratay u qadarin jireen u weyneyn jireen labada waalid iyo dadka culimada waxbara xasan ibnu ziyaad ninka la yihahdan wuxuu yidhi xalafat umu abi xaniifa waxay ku dhaaratay islaantii baa dhaaratay abu xaniifa dhashay waxay tidhi liabu xaniifa waxay ku tidhi sal fulanan alqaas can yamiini ninka sheekooyinka wariya waa nin hadda sheekh maaha nin qisooyinka sheego qaas qisooyinka sheega oo hebel la yidhaahdo ninkaa iisoo weydiiyey waxaan kafaara gudaarteeda u abay ku jiri abu xaniifa waa sheekh weyn ma odhahoy anaa ku iftoonaya amarkeedu qaadanaya fadahaba abu xaniifatu ileyhi ninkii buu aaday sheekhu markuu ninkii arkay sheekhii oo kusoo socda ayuu ikraamay soo dhaweeyey waa ninkii qaaska ahaa ama qisada qisooyinka akhriyi jiray markaasu wuxuu ku yidhi abu xaniifa maxaad iiga baahan tahay maxaad u baahan tahay dantaadu waa maxay wuxuu ku yidhi hooyadabaa waxay ku dhaaratay dhaar bay ku dhaaratay waxay amar igu siisay in adiga ku weydiiyo canhaa dhaartaa wixii maarata ay ku ay ka kafaaro gudan lahayd marka ii waran maxaad leedahay bal inoo iftood hadda abu xaniifa waga ninkaas waxba aqoon ee wuxuu hooyada amarkii unbuu fulinayaa moog tahay wuxuu yidhi bal noo sheeg maxaad ka leedahay arrintaa iyada ah ninkii wuu yaabay sheekh abu xaniifa oo caalamka o dhan yaqaaneen baa wuxuu leeyahay "Sheekh, ninkii qaaska ahaa hooyaday bal if- u iftood oo bal uga jawaab waxan ay doonayso ninkii wuu yaabay wuxuu yidhi subxaan allah abu xaniifa ma anig- ma adigoo kale aniga igu igu dheeldheela maxaad aniga saasaa i odhanaysaa miluka yahzau bi ma adoo kale aniga igu jeejeeso saa maaratay igu cayaara sheekha wuxuu ku jawaabay saa uma jeedee waxaan hooyadayba i amartay waxaan markaa dhibsaday inaan khilaafo hooyaday oo markaa tiri ninkaa hebel soo weydii bal shar- su-aashaas sharciga ah ma odhan kar waa hooyo anaaba kuu sheegaye aniga i weydii ama ninkaasu waxma yaqaan baan ka xishooday markaa hooyada amarkeeda aan- inaan khilaafo ayaa ilaa yaa dhibsaday buu leeyahy marka ninkii wuxuu yidhi ninkii eh, maxaa la yihahda oo qaaska looti waxba garanayn baa wuxuu yidhi, adigu ii iftood adigu ii iftood abu xaniifa adigu arrinta maxaan kaga jawaaba ii sheeg abu xaniifa marka wuxuu ku yidhi aljawaabu fiiha kada wa kada jawaabtu sidaa iyo sidaa weeye markaasuu ninkii qaaska ahaa wax la weydiinaya wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa hooyadaa u sheegtaa a- aljawaaba kada jawaabta adigu ii sheegtay adigu u sheeg sida anigu aan- aan aan jawaabtu bixiy oo kale iska dhig waxaa tidhahdaa qaaskii wuxuu yidhi saa ayaa- saasaa maaragtay sharciyan baana ayaad kaga kafaara gudanaysaa waana warkii abu xaniifa naftiisi وعن حجر بن عبد الجبار الحضرمي نكاسنا وحويلي كان في مسجدنا قاص مساجد كان كنت كانونين قصوينك وريو شيكوينك وشيكا دتك وشيكياك يا جوجي جري نكا waxa la oran sur magaciisa waxa la oran jiray surca la oran jiray masjidkiina isagaaba loogu magac daray markii waxaa loo bixiyey masjidu surca loo bixiyey wa huwa masjid alxadramiyiin masjidka waxaa iska leh nimanka reer xadrami yemanka yimi reer xadramiyiinta ayaa iska lahaa umu xaniifa marka waxay damacday an tastaftiya fi shay inay arrin qof weydiisay damacday abu xaniifa markaa fatwadii hooyadii siiyey saa hooye saas weeye ku dhahay falam taqbal way ka diiday waxay tiri "Adiga waxaan ku weydiin maaye ninkii zurcahaaye qaaska ahaa arrinta ii weydi waxay tihi waxaan ninkaasu yidhahdaa wax kale ma aqbalaya isaga ii weydi abu xaniifa markaa ninkii u yimi zurca la dhahayay oo haddii iska qaaska ahay aan ca- caalimka ahayn aan sheekh ahayn wuxuu yidhi hooyadina waa la socotaa wuxuu yidhi tan waa hooyaday waxaasay iswe- na weydiinaysaa su-aasha uga jawaab sharciga ku weydiisay ninkii wuxuu ku jawaabay adigaa iga cilmi badan adigaana iga faqihisane adigu iftada sii hooyada abu xaniifa markaa wuxuu yidhi waan u sheegay waxay sharcigu ahaa su-aasha waan uga jawaabay markaasuu ninkii wuxuu yidhi odayga haddii waxba aynu garanayn iska qaaska iskaha wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa hooyada su-aashu waa sidii eh, waa sidaas weye القول كما قال أبو حنيفة فرضيت وانصرفت نكي قاس كحو كيدي سؤاش جواب سيدو واسيدة ويل كاغا حنيفة كو شيغي ويل كيدو ويكي قادن الشيخ ويكي قادن ودي نكي قاس كان مركا كقادتي وعن يحيى الحماني عن أبيه إذن نكاس نوحو ليه كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء أبو حنيفة مركي واغي نمكي أو عباسيين تها ayaa waxay rabeen inay qaadi ka dhigaan ma- maadaama dadka ugu cilbad- cilbadnaa waagaa noolaa sheekhooda ahaa inay qaadi ka dhigaan bay rabeen inuu maktab alqadaa isaga loo dhiibo markaasuu diidi jiray fayaba uu iska diidi jiray markaasaa waxaa maqlay abu xaniifa ooya markii la garaacayay ee dee rab- nimanka sajaaniinta ay garaacayeen jeelka u garaacayeen awalna ma- ma- isagoo ooyaan maqlay buu yidhi markaasuu wuxuu leeyahay waxaan u ooyayaa murug aan hooyaday ka waalid ka- ka- ka murugaysnahay yani hooyaday u adeegaya anigu halkan aan jooga caawa hooyaday iyo waxa- waxaan u qaban jiray ayaa u qabanaya ama hooyaday waxay ka naxaysaa dhibta aniga ay haysato ka mur- taasaan la murugoonaya aniga waxay gaadhaya kama murugoonayo laakiin eh, tiraanyada iyo hooyaday xaalkayga ay maarata ka murugoonayso ayaan la murugoonaya ayuu odhan jiray وعن علي بن حر- حرملة شيخ حسن الوحيدي كان أبو يوسف القاضي أبو, غ... أبو يوسف القاضي و... وأبو حنيفة وصاحبه مركلي هذا وصاحبك أبو حنيفة وي وتلميذ كيسي wuxuu odhan jiray salaad kasta markuu tukado gadaasheed wuxuu odhan jiray allaahuma qfir lii waliwaalidaya waliabi xaniifata marka sheekhaas wuu ka bartay sheekhaasa waxaa ku odhan jiray "Allah- rabbi rabbi qfir lii waliwaalidaya walixamaad ibnu salama kana macalinkiisa baa ku tababaray saasuu isna sheekhiisa iyo labada waalid buu ducada isu raacan jiray ma kala reebi jirin وكان أبو العباس أحمد بن علي الأبار نكال يهدنا وسلف كمدها حافظا بها أن القرآن كإلهي يكت أي سنها وحفظا بها متقنا ولبس في عن إتقانا وحفظا عالم بها ربانيا وحبرتك عمل فلا من علماء الأثر بغداد بها رجع حديث كان لو قدم بير بغداد بها كمدها مركا نكال هذا جعفر الخلدية وحليه كان أبار من أسهل الناس وحبها ضدك وقوس ساهد الدنيا أن ضنين istaadana ummahu hooyadii wuxuu ka wuxuu ka idan qaatay inuu u- inuu u rixlaysto u xeraysto sheekhii abu qutaybe la odhan jiray ee khorasaan ku noolaa falam ta'dan lah hooyadii waa u diiday uma maatat islaantii way dhimatay markii hooyadii dhimatay wuxuu isii haddaba sheekhii aad fakharaja ilaa khurasaana uma wasala ilaa balakh waqad maata qutaybatu markuu magaaladii qutayba sheekh qutayba ku noolaa uu gaadhay oo magaalada balakh layahdo maantana afghanistan ku taalo masaaro sharif ay u yaqaanaan mise sheekh waaba dhintay markaasay u tacsiyeen dadkii yidhahdeen waan ka xunnahay sheekhaagii oo dhiman inaad timaado sheekhaad soo gaari weyday markaasuu wuxuu ku jawaabay tan waa midhaha cilmiga hadihi thamaratu lcilmi inii akhtartu ridaa alwaalida cilmigayga wuxuu i gaadhsiiyey oo midhihii ka dhashay waxay tahay inaan sheekha u imaado hooyaday caasiyo oo kasoo kasoo tago iyo inaan hooyada u baari falo ayaa cilmigayga wuxuu ii sheegay inaan hooyada warkeeda maqlo oo maxaa la yidhahdaa aan iyada la joogo hada wasala allahu ala nabiyina maxamedin wala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول المدى والعلا في الحيقة
qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa waxaadna kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan taariikhda mucallimku dhowaad labaatan sano bare ka ahaa madarasada ubay ibnu kacab oo ku taalla magaalada jilib ku dhowaad labaatan sano ayuu mucallim dhiga qur-aanka kariimka ka yahay madarasada ubay ibnu kacab oo ku taalla magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe si ka duwan habka aan naqaano ee loo furo madaarista barahani ma ahayn mid ootay madaraso lagu barto qur-aanka kariimka balse inuu ugu dambayn noqdo mucallim dhiga qur-aanka kariimka waxay ka dhalatay madaraso ay dhigan jireen arday kooban oo ka bilaabatay gurigiisa taasoo uu kalaamka allaah ku bari jiray wiil iyo gabar uu dhalay qofka aan ka hadlayo waa mucallim moxamed cabdi moxamed oo qur-aanka kariimka ku soo bartay magaalada diinsoor ee gobolka baay wuxuu inooga warramayaa sannadkii uu furay madarasada uu mucallimka ka yahay iyo arrimo kale oo ku saabsan noloshiisa
waan dhowahay idaacadda alfurqaan ku dhowahay bismillaahi Eh, horta magacaygu waa maxamed cabdi maxamed Eh, waxaana ku soo bartay baadi aan ku soo bartay loox aan ku soo bartay geed hoosiis aan ku soo bartay waxaan ku bartay meel la yidhaha gobolka bay magaalo ka mid ah ayaan ku bartay la yidhaahdo diinsoor marka eh, waxbarashadii hore sidaas ayay ahayd marka ilaahay wuxuu ii qadaray in aan macalin madarasa noqdo Eh, aniga oo markii hore aan ugu beesgaraysneen ganacsi baan iska ahaa ilma aniga aan dhalay oo macnaha aada yacni xoogaa tacliintooda yacni aan ubogi way ayaan wiil iyo gabar aan dugsi u bilaabay ugu dhigtay marka ilaahay wuxuu qadar dad baan inagu soo xirmaan taariikhdaasna waxay ahayd labada kun iyo shantii bishii lixaad inay ahayd aan jeclahay Eh, sidaas ayay ahayd marka wax- barashada hore oo yacni bilaa madarasa bilowgeeda madarasadaas aada labadankii shantii furtay ee ka bilaabatay caruurtaada ma tan hadda aad dhex fadhidaa marka haa waa tan hadda aan dhex fadhiyo waagaas iyo inta dhexdooda waa waan ku dhex jiriyo ma ka aadan madarasadan adigu heerkan ay soo gaartay meelo kala duwan ayay kusoo dhigay markii dambena ilaahay wuxuu qadaray meeshaan hadda aan joogno in uu ilaahay imakaniyey adigoo taariikhdaas iyo inta dhexdooda aan wax ku dhigayay
markan wuxuu ka hadlayaa xaaladihii adkaa ee uu soo maray dalku saamaynta ay ku reebeen iyo wanaagga ay kala kulmeen maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan ka taliya magaalada jilib
Eh, waa maraaxil badan waa run way soo martay Eh, waqti iska ciriiri badan waana soo martay iska dagaalo iyo fawdo aan kusoo jirnay Eh, usana yacni maamul islaami usana ka jirin dee waa soo marnay oo wax walba yacni aan la kulmi jirnay ilaahay baa maha- ku mahadsan hadda waa waxaan joognaa xilligan hadda aan joogno waa maamul islaami ah nabad istiqraar iyo ammaan iyo nin walba yacni meeshuu rabo maraya ayaan soo maray laakiin waxaan soo mari jirnay in ardaydii waxaa dhacday hadda iyo taariikh ahaan aniga igu dhibka badneed arday duhur laga fasaxay duhurka laga fasaxay in ay mooriyaan halkaa u gasho shan cunug ay hal meel ku wada dhimatay hadda ilaahay baa ku mahadsan maanta waa tii ilaahay baa naga dulqaaday taasna waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan marka marxalad aad u kala badan aan soo marnay waa tan hadda aan joogno uguna fiican hadda ilaa wax kasii fiican ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allah wuxuu soo gudbinayaa maraaxiisha kala duwan ee ay soo martay madarasada marka laga eego xagga dhismaha iyo kobicii ay samaynaysay marba marka ka dambaysa waxaan ku bilaabay meel yar qol yar oo jiko ahaa ayaan caruurteyda ugu dhigayey markii aan arkay waxbarashada muhiimadeeda aan fiiriyey ay leedahay ayaa macnaa halkan ilaahay nama kaniisadan loo dhisay qaabkan ahayd hadda loo ay u dhisan tahay aad ujeeda ayaanu u dhisnay marka sidaas ayaa ay ahayd qaabkeeda fasaladan kala duwanna ma lahayd maya markii hore ma lehen waa dee tadawurkay ku xiran tahay aa, hadba yacni baahida jirtay ku xiran tahay hal fasalaan ku bilaawnay weliba kasii yar oo hal qolaan ku bilaawnay laba fasale gaartay saddex fasale gaartay macalimiin badanaa yimid oo markaa adiga alxamdulilah hooshii way bilaaratay markan wuxuu ka hadlayaa habka loola dhaqmayo ardayda marka la barayo qur-aanka kariimka
bismillaah ni waa arrin aada muhiim u ah Ee, waxaan dhihi lahaa arrinta horta waxa ugu wanaagsan dari- wadada oo dariiqada ugu wanaagsan waxaa weeye ardayga horta marka hore in loo caqli celiyo la waaneeyo oo loo naseexeeyo marka dambena yacni uu xoogaa iska la canaanto oo indhaha loo guduudiyo wishi waxaa ka fiican araggaa ka fiican oo ilmaha aragga lagula socdo oo ayaa ka fiican Ee, de waa marmarna in wax yar oo la yaraa xanjafisna iska jiri karaa laakiin waxaa ka fiican in uu ardayga marka hore la waaniyo oo duwaanada qaadan waaya xoogaa indhaha loo guduudo lagu loo canaanto markii uu arrinkaas yacni maan waayana xoogaa yaro yacni wax aan hayru sharci aan ahayn lagula dhaq- aan lagula dhaqaaqan sharci waxa sharci diida aan lagula dhaqaaqan balse xoogaa yar la xanjaf iyo meelaha aan afta ahayn yacni sida yacni lugaha oo kale gacmaha oo kale yacni xoogaa laga yara xanuuji waa iska dhacaysaa laakiin inta badan waxaan ku dadaalnaa ee, waanada iyo u caqlicelinta iyo ayaan ku dadaalnaa mid ka mid ah hooyooyinka ay carruurtoodu dhigtaan madarasada ubay ibnu kacab ayaan wax ka weydiinay mucallim moxamed waxayna ku tilmaamtay wanaagga ayadoo sheegtay inay u dhigtaan madarasada shan carruur ah oo ay dhashay magacayga faadime cabdi cumar macalin maxamed macalinka ardayga dugsiga noo haayo waaye ilmaha waxbarashadooda macalinka dugsiga waaye shan cunugna waa ii dhigataa Een, midda ugu weyn qur-aanka waa ii dhammaysay S- qalinka saddexaad ku jirtaa saddex iyo toban jir waaye idoo sagaal jir ee dugsiga la keenay aad iyo aad ugu madaxsan yahay maadaama ilmaha boqol iyo toban afartan oo dhammeeyana oo ayagoo islaam ay noo yihiin hadda ardayda ilmaha noo yaryar oo ilaaha wax noo baray aad iyo aad aan ugu faraxsannahay annagana hooyooyinkii dhale aan nahay mid ka mid ah ardayda dhigta madarasada ayaa isaguna ka hadlay mucallimkiisa iyo aqoonta uu u leeyahay magacay waa cabdiraxmaan jamaal madrasada dhigta waa ubay bin kacab macalinkii waa maxamed maxamed dadaal fara badan buu iga soo bixiyey dadaal badan qur-aanka inaa barto waxaa waaye qur-aanka tajwiidkiisa waa waa ka saar waxaa waaye qur-aanka si fiican ii bari jiray waxna ma ii dheeri jirin ama ma ii tumi jirin ilmahana ma ii qayli jirin ugu dambayntii mucallim moxamed ayaa soo gudbinaya dardaaran ku socda mucallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka
waa waxaa tala ahaan siin lahaa horta in la dadaalo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala laga ajar weydiisto camalka lagu jirona ikhlaas laga dhigo waxaan ikhlaas lahayn waxba yacni meel ma tegayaan in marka u horeyso horta ikhlaas lagu dadaalo in yacni mas-uuliyadda yacni la qaadina yacni laga soo baxo ee dadaal guud in la muujiyo ardadan yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhow dambe ayaa dadkula xisaabtamaya kalaamkiisana yacni haddii aad ka hagratid dee wax kale oo kuu dambeeya ma lahan waxaan dhihi lahaa ikhlaas in lagu dadaalo dadaal badana la muujiyo ee, wixii adaa lagugu aaminay adiga ayaa lagugu aaminay in yani adigana yani aad mas-uuliyadda kasoo dhalaasho ayaa loo baahan yahay qof walbaba intaas ayaan dhihi lahaa
إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidaad u tarbiyaynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا اسمه في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قيبت عدي أنه سيدة ما يستري دونا قاعدة آه الأولى من قواعد العلاج بيهد وأنا قاعدة سقال يلواتان حق الترادة مركا حولي داقن كان في عن المهم مثل هدوق اللوعض اللي قولا دقمو بل تلابوين كان ويان هل لغو دقمو ليهي ولا في تسارة قري كيف كستو كدعا يا حراف كستو كيما ده بل هدي أتربتو إنا بحد ويسيد وإلمي إنو كوسو اللابتو وكوتو سا أتربتو tallaabooyinkan soo socda ayaa lagama maarmaan ah tallaabada u horeysa horta ha ku canaanan oo ha ku qaylin oo ha kula xisaabtamin dadka kale hortiisa dadka kale hortiisa ha ku qaylin ha la hadlin ha ku sixin gaar ahaan saaxiibadii iska ilaali hagtooda inaad kula hadasho oo biri ay ku qoslaan kuwii saaxiibadii aqlaantiisii shulladiisii kooxdiisii hortooda ha ku bahdilin ha ku ihaanaynin taas wuxuu qaadanaya ihaana uu qaadanaya fi xaqihi in lagu ihaan lagu xadgudbay marka saaxiibadii iyo dadku la socday waxaa la maqashiiyo oo aabbaha hortiisa hortooda hortooda gacanta kugu qaado ama hadal xun kugu yidhaahdo arrin qalbigiisa aada u dhibisa wey arrintaas marka ha noqoto biinfiraad meel gooniya la tag la fadhiiso aabo saas waxaas qadaa ku jirta niyo dee ma fiicna wiilkaaga fiicna hebel maxaa maxaa dhacay beryahan dambe waxaa kaa dareemaya maaragtay qallo maxaase waxu jiraan arrimaha horta bal gooni ula hadal tallaabada labaad aad qaadaysid hadda iisi waa inaad kula naaqashid ama kula doodid bihudu adoo degan cadhacadho iyo waxaa iska ilaali wa tuqariruhu bilkhada'i aladii irtakabahu isagu ha ka yimaad waxaa ma samaysa haa waa inuu yidhaahdo haa horta bal ha qirto khada uu ku dhacay waxaad kaloo markaa u sheegaysaa inay arrintaas ka xun tahay waa labadiinu keligiin la soco hadalkuna waa degan yahay arrintaad samaysay ka xun tahay adigana ay sharaftaada waxu dhimayso aabbow wiilkii waad leys ama gabadhii kasa haadee waxaan kaa soo fulaya dhaqankan xun waa i dhibayaa intaasoo sana kusoo tarbiyeynayay maanta kama filaysa inaad noqoto isla markaa waa inaad xusuustisid dhaqanadiisa fiican ila ilmuhu kulli giddiga dhaqankiisa oo dhan bedel waxaa laga yaaba inuu deeqs yahay isagooba inxiraafay inuu gees yahay inuu maaragtay mid dulqaad badan yahay dhaqanadiisa fiican xusuusi ninkaaga sidaa ahaa sidaa ahaa miya maanta waxaas dhaqankiisa fiican xusuusi suu dareemo inaad jeceshaa oo rabtid oo wanaagga la rabtid tallaabada saddexaad ee markuu leexdo ilmaha lagula dhaqmayo aad rabtid cilaajka ka mid a waxaa weeyaan inaad ka dalabso inuusan wax madnaba u noqon geefkan uu ku dhacay maanta ama caawa waxaad tiraahdaa aabuu ha u noqo arrintaas waxaad nagu caddaysaa oo ku tidhaahdaa si cad waxaa ugu sheegtaa haddaad ku noqoto markan waa kugu dhaafaya haddaad ka noqoto dee wixii meeshaa waxyaalo badan oo maarata ugu roona ku siin jiray ayaan kaa daysanayaa shaygii hebel ahaan baan kaa dhaafayaa matalan mobailkii aan kuu soo iibiyay baan kaa qaadaya baabuurkii aad ku socon jirtay baan kaa qaadaya furiisa kaa qaadanaya arrinta ayadana waa inaad fulisid hadduu berri gebkii oo kale ku dhaco ballankii aqaado ahaa haddaa waxaa samayso waan kaala noqonaya waxaan ku siiyey samee ku tallaabso adoo degan waxaa tiraa abooso ballamayna lahayn soo kuma dhihin waxaa haddaa ku noqoto saasaan yeelaya dee ballankayga waan oofinaya furaha igu soo wareeji mobailka isii arrintaana saas baa loogula dhaqmayaa buu leeyahay walaalka tallaabada afraad deh oo la rabo maaragtay inaad qaado markay arrintan oo kale timaado tanbu laba u kala qaadaya wuxuu leeyahay marka horta ilmahaaga aad laba mid baa imanaysa markuu gefo oo qaldamo laba mid laba dhaqan baa kaa imanaya adiga ama laba amar baa kaa soo fulaya waa inaad maaragtay markaad aabaha la hadlaysid gefkii ka dhacay wiilka inaad ka suulisaad rabtid ama yaraysid qalbigiisana ma dhaawacaysid calaaqadii idiin dhexaysa aabanimada iyo jacaylkana meesha kama suulayso dhaqan kale oo ki qaylada iyo suraakha iyo cagajuulaynta ahaana waxaa ka dhalanaya waxaan soo socda horta khada ima yaraynaysid mana baabiinaysid qalbigiisana waa daawacday calaaqadii idiin dhexaysana way saamowday oo way xumaatay marka meeshaad huduu iyo deganaa wax ku xalin lahay haddaa qayla wax ku doontid adiga khasaarahaas kugu dhacaya ilmana kuu toosi maayo qalbigiisana waa daawacday gefku ku jirana kama baxayo calaaqadiina way xumaanaysaa bal labada waalid baynu eegaynaa labada dhaqan ka fiican baynu eegaynaa kan qaylada iyo qajacsada iyo madaxadayga ah iyo kan maaragtay maxaa la yidhaahdaa si qofku ilmuhu qiran yahay loo ciqaabo oo wuxuu jeclaa loo diido ka saamayn badan baynu eegaynaa marka wuxuu leeyahay walaalka risaaladan qoray aabe aabbayaasha kamid oo murabiinta ka mid a ayaa waxay baabuurkii fuuleen say ilmaha abtiyaashood loo soo booqdo reabtigood loo soo booqdo wiil wiilasha ka mid a ayaa haray taakhara dib u dhacay markuu yimi hooyadii waxay amartay inuu kabahan u gashan iska bedelo kuwa kale kabihii heble kuwaa soo qaado kuwan ma gashinaysin lagu raaci maysid kabihii saa iyo saaha soo qaado kaba kalena ha soo gashaan kuwii caynka ah ha soo qaado iyadu waxay rabtaa inuu abtiyaashii kaba fiican ula tago oo quruxsano bay rabtaa mayma soo qaadan markuu tegey oo xaafadii aaday wuxuu soo noqday isagoo kabihii hooye ay tidhi soo qaado kuwo kale may soo gashan buu soo noqday markaasay islaantii ku qaylisay hooyadii aad ku qaylisay oo ku tii waad noqonaysaa mar labaad baad noqonaysaa kabihii iyaga ahaa baad soo gashanaysaa markaasay bilowday inay xisaabiso wiilkii oo ku qayliso aabihiina waa aamunsan yahay aabihii cailada baaburka ku kuxaynayana waa aamunsan yahay wiilkii markuu noqday oo warkii hooyada qaato oo uu noqday oo qasab ku noqday kabihii ay doonaysa inuu soo qaato oo gurigii ku laabtay baa odaygii hooy islaantiisii la hadla wuxuu ku yidhi maada stafati qaylada wiilka ku samaysay iyo intaasoo gooraad celisay maxaad ka faa'iiday qaalat maxay tidhi istafadtu annii akhrajtu maa fii qalbii culayskii qalbiga saari cadhadii baa yaan iska sii daayay bay tihi sidaa loo baahna sida loo baahanya sidaa maaha waxay wiilkaa intaasoo dhan u dhibaysay kabahaaga soo qaado haddii kalena raaci maysid mar labaad noqo mar saddexaad noqo waxay u lahayd amarkeeda in la qaato oo ay qalbigeedu dego ay farxdo ha neeftu ay cadhadu ka bado odayga wuxuu ku yidhi uma maada kadib haye cadhadii waad iska saartay maxaa maxaad heshay markaa markii wiilkii soo noqday aabihii si kale wuxuu xalliyay wuxuu yidhi saacad baynu dib u dhacaynaa annahu sayataakharu can aldahaabi ilaa ikhwaalihi saacatan haye soo hadda abtiyaasha mayna aadneen oo booqasho mayna aadneen saacad baynu gurigeena fadhiyeena taasaa ka saamayn badan wixii hooyadu ay samaynaysay oo ilmihi haddaan ku qaylin waxbaa sameyn hadduu gef sameeyo wuxuu jeclaan baa loo diidaa saacad baynu dib u dhacaynaa buu ku yidhi odaygii abaalmarin iyadoo lagugu abaalmarinayo wixii aad samaysay oo hooyada aad maqli weyda warkeeda si degan buu odayga wiilka wuxuugu yidhi aabihii ahaa wuxuu ku yidhi alam tukhaalif kalaama ummik waxaa saacadda dib ugu dhacnay adugu soo warkii hooyada maad khilaafin qaala bala wiilkiina waa qirtay inuu hooyada warkeeda khilaafay qaala fataxamal nataa'ija khada'ik haye u dulqaado waxaa ka dhashay khadi aad ku dhacday abaalmarintiisa u dulqaado marka sidaa ayaa fiican ilmaha wixii uu sameeyey horta khada waa inuu qirto oo inuu sameeye is og yahay isla markaa wuxuu jecelyahay inuu diidaa ka fiican inaad ku qayliso dadka hortiisa ku ihaanaysid ma u malanaysaa marka aabbaha saa sameeyey ama ilmahaasu mar labaad inay maaragtay ay ku dhacayaan gefkii hadda ku dhacaan oo kale ma u malanaysaa maya si aan loogu diidin inay baxaan waktigay rabeen waxaad arkaysaa marka dambe iyagoo wax kastoo laga dalbaday samaynaya si ayaan dib ugu dhicin oo waktigii xirada ama safarka ama booqashada ayaan dib uga dhicin baad arkaysaa marka waxaynu u baahan nahay ilmahana marka la dhaqmayno iyo khada ka imanaya weliba akhtaada soo noqnoqotay xoogaa aynu ku adkaynaa oo loo baahan yahay canaan iyo caay iyo maarata qalbijabidna ku ridin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من وأبي guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموت